ganacsatadan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan inay iibiyaan qaraha iyagoo xiray ganacsiyadii horey ay u lahaayeen si ay uga faa-iideystaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaraha qaraha ayaa aada loo isticmaalaa bisha barakeysan ee ramadaan waxaana taas ay sababtay in ganacsato cusub ay ku biiraan iibinta qaraha oo xilligan laga helo faa-iido dhaqaale qaar ka mid ah ganacsatadan ayaa radio beerluul uga waramay ujeedka ay ganacsigan ugu soo biireen dadkan hadda inta ugu badan oo meesha taagan dadkii baqaarada lahaa maaha aniga waxaan ku jira dadkii baqaarada lahaa ka shaqaynayay horey uga shaqaynayay laakiin inta badan hadda meeshaan taagan waa in soonka ka hesha fursado oo qutulyoomkooda ka raadinayso intaas hadda meesha ka shaqey hayso markuu soonka dhammaadana way iska baxaan annagoo un baa ku saarna meesha gacanta koowaad berimaa la yidhaahdaa gacanta labaad sugunto waaye gacanta saddexaad teerso waaye ilaa kuwaarto afartaas gacmoodaa loo kala bixiyaa afar taba magaalada waa laga qaadaa waxa soo harana magaaladay ku filan yihiin bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha cabdiqaadir cali sheekh xuseen waxaan ahay dhallinyarada ku nool magaaladan beledweyne xaafadda holowdaag laantii laac waxaan ka ganacsadaa macnaha ganac qaraha soonkan si loo galay ayaa maxaan u bilaabay macnaha inaan qaraha ka raadin nolomadeedka marka hore waxoogaa ganacsi yaraan hayay laakiin hadda qarahana ku soo xirmay intuu soonkan socdaan qarahana daba socdaan wax ka raadinaa ma garat waxaa nagu dhaliyey horta waddanka waa iska noqday waddan baabur ahoo shiid wuu iska noqday wax shaqo oo la haya ma lahan dhallinyaradii marka waxay iska noqdeen wax un derbi jeefi iyo wax badax isku shubay iska noqdeen annaga marka halkaa ma aan fiirinna waxaa waaye nolol maalmeedkan manaan xoog ku raadsanay iyo manaan qarax raadinay iyo manaan qudaarta dhexgalnay iska noqotay marka xoogga inaan ku raadsanay intaan badaha isku shubi lahayn marka waxaa waaye annaga saasaan waxaa nagu dhaliy shaqala'aanta meeshaan u ulas inaan qara iyo waxyaaba aan ka raadsanno
waxaan markii hore maqaayadaan shidi jiray bisha soonka ramadaanka markay biilatayna qarahan ku soo biiri dadka cusub qarahan ku soo biiriyaan ahay marka alxamdulillah noloshayda waa ku maaraya hadda koley dhibkuma qabo qaraha wuxuu ka yimaadaa sida banka oo kale ilaa deefoog meel kasta afar adiga afarta koona beledweyne magaaladan ku gadaa magaalada quracsinka daraawiishta naftirkeeda waa ku gadaa meelahaasaan ku gadgataale xaafadaha meel kasta waa geeyaa waa ka maaraystaa waa ka maaraystaa alxamdulilaah waa igu filan yahay hadda koley noloshayda waxaan imaadaa laba iyo tobankaan imaadaa maqribka xaggan intaan ku afuraa ganacsatadan cusub ee iibiye qaraha ayaa marka uu soonka dhammaado qorsheynaya inay dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii hore maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaraha uu markaas hoos u dhacayo